mudaharaadyadii way socdaan oo saameyn badan oo dhaqaale iyo mid waxbarasho iyo mid nabadgelyaba gobolka mas-uul ku yeeshay iminka waxay wararku sheegayaan in la keeno ciidan gaadhaya laba kun iyo laba boqol oo dheeraada oo ciidana marka ciidanka iyo dadka mudaharaadaya siday iskula jaan qaadayaan haddaad sawir naga siisa maxamed sawirkan kaasii karaasaare waxa weeye horta dadka mudaharaadaya border basy town way qaylinayaan dabcan mudaharaado kasta rabshadaha ka dhaca biliqaa ka dhacda tuuga ka dhacda sida halkanba ka dhacday marka ciidanku inta badan waxay bartilmaamaysanayaan rabshadaha markay rabshadu bilaabantaa ciidankii iyo tuugii bartilmaamaysadana waxaa iman kara in muxuu ahaye shacabkii iyo ciidankii ay kala shakiyaan marka saasay wax u socdaan meherado meherado badan waa la gubay iskuuladii way xirmeen ganacsigii opinka ahaa inta badan furnaa intiisa badan uu xidhan yahay isku socodkii bulshada wahakeed baa ku yara yimi cusbitaaladii qaarkood baa sidii hore loo tegaynin waxaad moodaa in hoosu dhaca weyn shirarkii lagu qaban jiray konfeshanadaha ma jiraan saameyn badan ayaa ayaa ka muuqata kolley waxay ka mudaharaadayaan un waa kiiska meesha ka dhacay ee warbaahin ahaana ka warhaysaan ama dadka kale ay ka warhayaan michael brown dilkiisii xerbentigu markii ay soo gudbisay ay sheegtay inaan ninkii cadaanka aha ee askariga ahaa wax lagu lahayn dembiya oo uu yahay qof muxuu ahaye aan dembi geysan taasaa sababtay grand jury baa xukuntay juurigii looma gudbin kuwan wax xukumay grand jury baa la yidhaahdaa dabadeedna waxay ku qanceen inaanu qofkaasi dembi gelin sidaa awgeed ayaa qoladan kale ee familigii ee michael brown iyo dadka madooba ay ka mudaharaadayaan iyaguna dadkii madobe waxay ku mudaharaadayaan oo ay leeyihiin ama reer ferguson ba iyo dad badan oo cadaan oo kasoo horjeeda arrinkanba waxay ku mudaharaadayaan in juuriga loo gudbiyo ama dowladda dhexe ee federaalka maraykana ay gacanta lasoo gasho iyagoo ugu baaqaya xeelalayaha guud ee qaranku inuu si il cadaalad kusoo eego arrinkan oo juuriga loo gudbiyo grand juuriga laga maroojiyo waan gartay marka juuriga iyo grand juuriga haddaynu dadkeena dhegaysanayo u macnayno waa guddi gaara oo xeerbeegtiya oo loo saarayna keiskan eegto iyo guddidii guud ee cadaaladda ee gaso garsoorka fadhiday soo sidaa uma jeedid maxamed absolutely saasaan ujeedaa waan gartay markaad eegto gobolkan missouri ee ma madowga u badan mise cadaanka u badan guud ahaana waayo warbaahinta waxaa laga arkaya dadka mudaharaadaya intooda badan inay dad madowa yihiin saray sidan aan kolley wax taariikhda ka daalacday ama dadka waxandheendheeya aan ka waraystay gobolkani waa gobolkii ugu dambeeyey midabta koorkii wixii loogu yaqaanay dadkii lagu kala iibsan jiray waxaa ku yaala guri la yidhaahdo sida magaaladan san louis oo kale guri la yidhaahdo all court house oo i d seventy four furnaa oo dadka madow lagu kala gedan jiray waxaa yaala aasaartii dadkaas kabahoodii shandadahoodii hargihii waxyaab boorsooyinkii waxyaabihii ay webiga kala soo tallaabeen waxaa ku sawiran nin iyo gabadh oo iyagu ka cararay gurigaas oo u gudbay illinoy webiga ka tallaabay waayo illinoy free state buu ahaayo la iskuma gumaysan ninkaas markaa taariikh bay ku xuseen magaciisii iyo sawirkiisiiba meeshuu yaalaa gobolkani markaa gobol dadka wuxuu ahaa gobolkii ugu dambeeyey ee midab midabkala sooca maraykanku san ku hayo dadku ay ii sheegeen marka missouri haddana soo ururiyo cadaankaa u badan muduguna wuu ku xigaa laakiin ilihii dhaqaale iyo muxuu ahaayey nolosha gebigeedaba cadaanka gacanta ku haya waan gartay dhinaca kale haddaynu eegno dadku aad bay u badan yihiin mudaharaadka dhigaya ma meelaha downtownka ama suuqa hoose unbay dadku mudaharaadka ka dhigayaan mise gebi ahaanba degmadaasi ferguson county ayuu mudaharaadku ku baahay
horta ferguson county waa xarunta mudaharaadka laakiin missouri meel aanu mudaharaad ka dhicin ma jirto laakiin ferguson county waa xaruntii waa meeshii laga hagayey waa meeshii michael brown familigiisu deganaa waa meeshii dhiiladu taallay waa meeshii dhifku ka dhacay marka waa meesha guryaha lagu gubayo waa meesha la isugu tegayo waa meeshay ku ururayaan waa meeshay kasoo ambabaxayaan waa meeshay eeganayaan ay bidhaansanayaan inta badan laakiin gobolka oo dhan way saamaysay iyo gobolo kaloo marayka kamidaba maxamed markaad barbar dhigto meelo badan oo soomaalidu degto mudaharaadyaa ka dhaca dadku eh, markay mudaharaad sameynayaan rabshaday sameeyaan waxay bartilmaameedsadaan xafiisyada iyo iyo baabuurta dawladda iyo dabcan dadka u arkaan inay dawladda ka tirsan yihiin ciidanka waxay kala hortagaan dadka mudaharaadaya rasaas nool waxaad maqlaysaa haddii mudaharaad laba saacadood socdo in laba qof ama saddex qof dhinteen intaan leegna dhaawacan tahay markaad barbar dhigto gobolkan missouri ee haatan aad joogteen mudaharaadku ka dhacayo maxay ku kala duwan yihiin qaabka ay dadku u mudaharaadayaan iyo qaabka ay soomaalidu u mudaharaado saare waxa weeyaan gobolkan ama guud ahaan dunidan reer galbeedka aynu joogno marka la mudaharaadayo dadku marka hore ajanday leeyihiin dad baa hagaya border bay sitaan yool bay leeyihiin meelo laga bilaabay leeyihiin meelo lagu nastay leeyihiin meelo lagu si laga sii ambaqaaday leeyihiin erayo laisku ogyahay oo si jimca loo yidhaahday leeyihiin erayo aan magaranaysa la hakinayo oo hooreysa oo sidii gabayga ama maansado kale ah bay leeyihiin oo lagu celcelinayo muxuu ahaaye ciidamaduna way dhinac socdaan oo inta badan ciidamadu waxay eegayaan uun dee ninka qofka ka dhex faa'iidaysanaya dadka mudaharaadaya ee tuugada iyo fadqalada ee biliqada wada haddaan soo ururiyo farqi aad iyo aad iyo aad weyn baa udhexeeya bulshada soomaaliyeed iyo bulshadan aan la nool lahay